kulankan oo lagu qabtay maxadka nabadda ee maraykanka waxaa soo abaabushay safaaradda soomaaliya ee maraykanka ku taalla waxaana ka soo qayb galay marti kala duwan oo ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka hay-adda mucaawanada dibadda maraykanka u qaabilsan ee u s aid hay-ado samafal oo kala duwan iyo weliba wakiilo kala matelayay jaaliyadaha soomaalida ee gobollada maraykanka qaarkood kulankan waxaa diiradda lagu saaray in looga hadlo arrimaha abaaraha waxaana badankiisa lagu casumay xubnaha bulshada ee doorka firfircoon ka qaatay gurmadkii abaaraha liibaan aadan cabduqaadir iyo khaalid axmed maxamed waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka yimi gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxay ka mid ahaayeen dadkii gurmadka abaaraha doorka muuqda ka qaatay waxay dhinacooda ururiyeen lacag gaadhaysa ilaa laba boqol oo kun oo dollar wariyaha v o a falastiin axmed iimaan oo kulanka ka qayb gashay ayaa weydiisay doorka qurbajoogta soomaalida ahi ay ka qaateen gurmadkii abaaraha kulankan horta wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u weyn oo soomaalidii iskugu imaatay gobollo badan kala duwan maraykanka waxaa laga hadlayay abaaraha maxaa laga qaban karaa abaaraha maxaa soo qabanay maxaa masteegya galnay iyo sidaan uga baran karno waxaan soo barnay cilmigaan ka soo qaadanay lacag aruursintii iyo sidaan u caawin karno abaaraha micnaha sidoo kale prevention oo kale waxaa laga wadaa ka hortaga abaaraha sidee uga hortagi karna ila maalin kasta lacag lama aruurin karo maogtahay marka waxaan ka hadlaynay dowladda maraykanka la hadlaynay iyo safaaradda soomaaliya waxaan ka hadlaynay preventionkaas iyo sida loo qaybgali lahaa bismillah haye intii aad lacag aruuriska dhaqaale aruurinta ku jirteen iyo kaalmaynta dadka abaaruhu ku dhufteen maxaa ka barateen dhallinyaro ahaan dalkan maraykanka degan wallaahi waxyaabah aan ka barinay oo aadka noo cajiibay waxay ahayd in ay soomaali isku filan tahay waxna qabsan karto haddii la wada shaqeeyo wada shaqaynta iyo isgarabgalku inuu mataqaanaa meel dheer gaari karo so marka haddii sidii isu garab galay sanadkaa hadda aynu ku jirnay labadii kun iyo toddobiyo tobanka ilaa dhammaadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii dhallinyaro haween cuqaal mataqaanaa culummo sidii laysku mataqaanaa garab galo oo laysku caawinayay haddii laysku caawiyo wax badan baa qabsoomi kara oo dadka soomaaliyeed aynu aragnay malaayiin dollarkii oo guddiga abaaraha ay gacanta ku qabteen iyo hay-adaha ka shaqeeya waddanka soomaaliya ay soomaalidu madaxda u tahay ilaa iyo meeqa dhaqaale aha aruursan intii aad wadeen kaalmo aruurinta annagu waxaan aruurinay ilaa laba boqol oo kun oo dollar qaar boqol kunna waxay ka imaatay baraha bulshaha sida facebooka social mediaha twitterka iyo snapchatka boqolka kun kalena waxay ka imaatay dine out for somaaliya barnaamijaan sameynay oo afartan iyo toddoba makhaayadadood iyo kuwo ajnabi ah iska soo galeen si markay arkeen idaacadaha waa lacag aad u badan marka meel walba gobol walba soomaaliya oo abaarta ka jirta aad iyo aad u xunmeed waa la geeyey dad badan baa lagu caawiyay sucaad aadan waa gabadh dhallinyaro ah oo iyana ka socotay gobolka ohaayo runtii ani waxaan dhihi karaa ohaayo gacan weynay ka geysteen siiba dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada colombus waxyaabo badanaa qabanay lacag ku dhow boqol kun oo doollara aruurinay waxaana dhihi karaa annagaa dadka ugu adag hoosha si adag u galayaanahay because waxaa ka bilaabnay inaa tiishara gadno inaa kaarwash sameyno inaa albaabo gargaraacno maxaa lahay wixii lacag ka dhiman inaa annaga ku darno so waxaa dhihi karaa colombus like may ka helin caawimaad any organisation anywhere else so waxaa qabanay waa wax oo dhallinyaradeenna aa iskugu imaanay meel oo aa go-aan ka gaarnay sidaa dadkeena ku caawin lahayn aana jeclaan lahayn in lagu daysado danjiraha soomaaliya u jooga washington ambasador axmed ciise cawed ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee kulankan jaaliyadaha maraykanka ay u qabteen ay ahayd in laga tashado sidii wax la isaga weydiin lahaa wax ka qabashada abaaraha soomaaliya ee soo noqnoqdaa waxay ka kala yimaadeen labiyo toban gobol oo ay ka mid tahay washington virginia iyo maryland gobollada waxaa ka mida washington waxaa ka mida arizona waxaa ka mida minnesota waxaa ka mida georgia waxaa ka mida ohio waxaa ka mida massachusetts waxaa ka mida maine waxaa ka mida tennessee waxaa ka mida texas marka waxaan rajeynaya inaanaan waxba ka ilaawin ujeeddadu waxay ahayd markii ugu horraysay oo soomaalida gobollada maraykanka o dhan ay isaga yimaadaan iyadoo oo ay martigelinayso safaaradda soomaaliyeed oo la kaashanaysa hay-adda nabadaynta ee loo yaqaano ee maraykanka ee loo yaqaano u s i b united states institute of peace ujeeddaduna waxay ahayd ugu weyn ujeeddooyin dhowraa jiray laakiin tan ugu weyn waxay ahayd in layska laga tashado gacanta laga geysanayo abaaraha soomaaliya insha allahu roobab iyo waa inoo imaan doona laakiin abaarta in laga tashado jaaliyaddu gacan weyn bay ka geysatay abaaraha laakiin in lasii xoojiyo dadaalkii iyo in laga tashado kaalintii jaaliyadda dibaddu ay ku leedahay dibudhiska soomaaliya iyo maamul wanaagga kulankan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ay isugu yimaadaan wakiillo ka kala socday soomaalida ku nool maraykanka ayaa ka sokow arrimaha gurmadka abaaraha wuxuu ahaa madal ay jaaliyaduhu ku xoojinayeen iskaashi dhexdooda ah kaas oo safaaradda soomaaliyana ay ahayd cidda soo abaabushay